marka hore komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoo suurtogeliyey wakhtigan inuu isugu nimaadno xarunta komishinka doorashooyinka qaranka somalilan maantoo ay bishu tahay siddeed iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanu aada iyo aada idinka mahadnaqaynaa ajiibkaad soo ajiibteen ee codsigaygii ahaa inaad maanta aynu halkan ku kulanno iyadoo maalin jawigu aada u qurux badan yahay ah waanu idin soo dhowaynaynaa waxaananu ka mahadnaqaynaa wada shaqayntii nasoo dhex martay afartii sannadood ee lasoo dhaafay saxaafadda ama miidiyaha sidii aada u gudbinayseen ood ugu gudbinayseen dacalada adduunka waxqabadka iyo shaqooyinkii uu soo qabtay commishinkanu doorashooyinkii inoo dhacay diiwaangelinadii inoo dhacay aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxaananu ilaahay ka rajaynaynaa inay inoo sii socoto kuwa soo socdee dambe inaynu sidaa u kulanno wada shaqaynteenuna ay noqoto mid sidaa joogto u ah iskana raali ahaano maanta waxaa commishinka doorashooyinka qaranku uu shacabweynaha somalilan la wadaagayaa halkay u marayso shaqadii loo igmaday ee ahayd inay dub ufuris ku sameeyaan diiwaangelintii codbixiyayaasha inay diyaariyaan doorashada soo socota ee u muddaysnayd bisha bisha maarj sagaal iyo labaatankeeda labada kun iyo sagaal iyo tobanka taasoo ahayd doorasho isku sidkan ama ah oo ah golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka haddaba komishinku muddadii ugu dambeysay ee ka dambeysay doorashadii inoo qabsoontay noofembar labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxay soo qabteen ama u qabsoomay shaqooyin aada u baaxad badan waxaana ka mid ah diyaarinta qorshaha shaqada diiwaangelinta iyo doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka laba diyaarinta xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta kuwaasoo ay ku sameeyeen wax ka beddel kaabis isku dhafid afar xeer oo afar nuqul ku kala yaallay ilaahayna inugu guuliyey inaynu ka dhigno hal nuqul oo keliya kaasoo kale ahaa xeerka madaxweynaha ama madaxtooyada doorashada madaxtooyada xeerka doorashada golaha wakiilada xeerka doorashada golaha deegaanka iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha taasoo ah markaanu dhammaystirnay u gudbinay madaxweynaha jamhuuriyadda abril labadii kun iyo siddeed iyo tobankii isaguna uu u sii gudbiyey golaha wakiilada welina hor yaalla golaha wakiilo oo aan la ansixin waxay komishinka doorashooyinka qaranku la kulmeen daneeyayaasha doorashada ama daneeyayaasha dimuqraadiyadda somalilan oo kala ah saddexda xisbi qaran ururada ururada bulshada qaadhaanbixiyayaasha iyo xukuumaddaba komishinku wuxuu diyaariyey dhammaan agabyadii oo u diyaara diiwaangelinta ama dib u diiwaangelinta codbixiyaasha lagu samaynayey wuxuu kor u qaadis iyo tayeyn ku sameeyey qalabkii inoo yaallay kaasoo u diyaara inuu diiwaangelintii codbixiyaasha dub loo furo oo u qaato haddaba markii uu komishinka doorashada doorashooyinka qaranku uu diyaariyey dhammaan qorsho howleedyadii u yaallay ama hor yaallay waxaa ka hor yimi caqabado caqabadahaasoo isugu jiray kuwo sharci kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalaba oo kala ahaa kow saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaadhin xal iyo heshiis midnaba laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhaxaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ee isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin saddex diiwaangelintii codbixiyayaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharci sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin afar xisbiga waddani oo ku dhawaaqay bishii maarj labada kun iyo sideed iyo tobanka inuu inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhexaysay isaga iyo komishinka doorashooyinka qaranka taasoo caqabad ku noqotay shaqadii komishinka doorashooyinka shan wadaxaajoodkii u dhaxeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaadhin lix miisaaniyaddii lagu geliyey doorashadan isku sidkan ee inugu soo socotaa oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn ama aanan wada haynin caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in komishinka doorashooyinka qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorasho doorashooyinkii soo socday isku sidkanaa ee dhici lahaa sagaal iyo labaatanka bisha maarch labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanu halkan ku caddaynaynaa waanu u caddaynaynaa maxayda shacabweynaha somalilan dhammaantood inuu jiro ama aynu ku dhaqanno xeerar iyo sharci oo waddan xeer iyo sharci ku socda aynu nahay xeerarka ku dhisan yahay komishinka doorashooyinka qarankuna waa xeer namber labaatan oo lasoo saaray labadii kun iyo kowdii kaabisna aynu ku samaynay labadii kun iyo toddobiyo tobankii haddana hor yaalla isagoo aynu isku dhafid kaabis iyo isukeenid baynu ku samaynay kaasoo qodobkiisa sagaalaad firqadiisa labaad ay sheegayso sidan komishinka doorashooyinka qaranku waa inay cayimaan wakhtiga doorashadu qabsoomayso boqol iyo labaatan cisho ka hor wakhtiga doorashadu dhacayso ama loo eseeyey madaxweynahana u gudbiyaan si uu ugu soo saaro digreeto ofishal ah rasmi ah muddo shan iyo toban cisho gudahooda taasoo ku beegan ku beegan sagaal iyo labaatanka bisha maarch labada kun iyo sagaal iyo tobanka haddaba komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo haddii la xallilo arrimaha inuu hor yaalla toban bilood oo xidhiidha oo aan kala go' lahayn ugu yaraan si ay u qabtaan doorasho ay ka bilaabmayso marka la xaliliyo marka la xalliyo caqabadaha inuu hor yaalla komishinku wuxuu caddaynayaa duruufaha uu soo sheegay ee jira awadeed inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ee aanay qabsoomeyn wakhtigii loo cayimay oo ah ama ku beegan sagaaliyo labaatanka maarch labada kun iyo sagaaliyo tobanka warqadda cayimaadda ah eanu ku cayimayno sharciyan waxaanu u gudbinaynaa maanta oo bishishtahay sideed iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa kale oo aanu gelinaynaa wixii faahfaahin oo intaa dheer wuxuu ku jiraa website-kayaga halkaas aanaad kaga bogan kartaan isagoo faahfaahsan warkanu wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanaanu idinka codsanaynaa waynu wada joognaa waynu isi iman doonaa maanta waxay naga ahayd inaanu fariintaa u gudbinno ood naga qaadaan una gudbisaan dacallada adduunka iyo dadweynaheennaba in wakhtigeedii in wakhtigeedii in wakhtigii la cayimay ee doorashada labada ee doorashada sagaaliyo labaatanka maarch labada kun iyo sagaaliyo tobanku uu halkaas ku cayiman yahay oo aanay inoo dhacayn wasalaamu calaykum